wararka inaga soo gaaraya dalka uganda ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in roobab mahiigaan ah oo dheliyay khasaarooyin isugu jira naf iyo maal intaba ay ka da-een dalkaas inta ilaa iyo xilligan la ogyahay waxaa roobabkan dhulga oo watay ku dhintay shan iyo toban ruux sidoo kale waxaa nolol iyo geeri lagu la-yahay in ka badan boqol ruux sarkaal ka tirsan booliiska uganda oo wariyaasha u sheegay in dhimashadu gaartay shan iyo toban ruux waxaana intaa raaciyay in la la-yahay boqol saddex iyo toban ruux kadib markii roobab dhulga oo watay ka da-een lix tuulaho ka tirsan dalka uganda dadka dhintee waxaa ku jira caruur sida laga soo xigtay guddoomiyaha tuulooyinka roobabka ay ka da-een sawir warbaahinta gudaha ee baahiisaha ayaa muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay roobabkan sarkaal u hadlay kooxaha gurmadka deg deg ah ayaa sheegay inay weli wadaan gurmadka ay u fidinayaan dadka ka badbaaday roobabka isagoona xusay inay suurtagal tahay in dhimashada intaan ka badato dowladda uganda ayaa soo saartay digniin ku aadan roobabkan mahiigaanka ah oo suurtagal tahay in maalmaha soo aadan ka da-aan gudaha dalka uganda